bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duur wanaagsan kusoo dhawaada warkada hornimo idaacadda dalsa
faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo lala beegsado ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya
ciidanka xoogga dalka ee kooxda macawiisleyda ah oo la wareegay deegaanka moqolkuri gobolka hiiraan kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab isaga baxeen
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo qaramada midoobay kala hadlay dardargelinta howlaha gurmadkii abaaraha dalka
dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka socda deegaano ka tirsan gobolka godoh ee koonfurta soomaaliya
shil khasaare xooggan sababay oo ka dhacay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan
madaxweyne xasan sheekh oo kulan gaara la qaatay madaxweynaha dalka maraykanka ka oo ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka
wararka arrimaha dibaddana waxaa qayb ka ah
dowladda ruushka ayaa sheegtay ciidamadii ugu tiro badnaa ebed ay geyn doonto dhulalka ay dib u qabsadeen dagaalamayaal ka tirsan urur dagaalamayaal ka tirsan ciidamada dalkaasi yukrain iyo weliba shacab ku dhaqan dalkaasi ciidamada marayk ciidamada ruushka ku qasbay inay dib uga baxaan magaalooyin fara badan oo ku yaala gudaha dalka yukrain iyo kuuriyada waqooyi oo gantaallo hor la tijaabisay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi oo qodobadani wararka kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran
haddii aynu ku bilowno faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qarax ismiidaamin ah oo maantii magaalada muqdisho lagula beegsada dhallinyaro doonaysa inay ku biraan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xuseen washington ayaa ka waramaya faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax ismiidaamin ah oo barqanimadii maanta ka dhacay degmada wadajir faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay degmada wadajira gobolka banaadir gaar ahaan xerada tababarka ciidanka jarnaal dhagbadan ee nacnac ay ku taala degmada wadajira ee gobolka banaadir qaraxaas oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa jugdiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir waxaana ka dhisay khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac inta la xaqiijiyey ilaa iyo laba asgari ayaa ku geeriyooday halka lix kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaas oo ka dhacay afaafka hore ee xerada ciidanka waa xerada tababarka ciidanka xooga dalka ee jarnaal dhagbadan ay ku taala degmada wadajir ee gobolka banaadir qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu furiy qof isku soo xirulxaa qarxa islamarkaana u dhexgalay dhallinyaro doonaysay inay ka mid noqdaan ciidanka xooga dalka islamarkaana sugayay in la diiwaan geliyo waxaa sidoo kale la sheegayaa in qaraxaas ay waxyaalo kale kasoo gaareen dad goobta ka agdhawaa oo shacab ah xilliga uu qoraxu dhacay ayaa waxaa la tilmaamay in goobta ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan milatariga dowladda iyo dhallinyaro kale oo goobta ku sugnayd waxaana laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ay lahadda war aysan kasoo saareen qaraxaas khasaaraha dhaliyay ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaana uu ahaa mid ismiidaamin ah oo uu fuliyey oo qof isku soo xiray walxaha qarxa al-shabaab war qoraal ah ay ku faafiyeen barahooda internetka ayaa waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka ka dhacay ee xilada nacnaca iyagoona sheegay in qarxaas uu furiyey qof isku soo xirxay walxaha qarxa islamarkaana uu ka dhashay khasaaro dhimashadii dhaawaca shabaabku waxay sheegeen in qaraxa ay ku dhinteen soddon iyo laba ka mid ah raggii la qorayey loo qorayay ciidamada halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afartameeyo kale waa sidoo harku dhiyeen shabaabka ilaa hadda ma jir wax war ah oo kasoo baxay laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya oo uga hadlayaan qaraxaas ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka
ciidanka xoogga dalka ayay kooxda macawiisleydah ayaa la wareegay deegaanka muqokorya ka tirsan gobolka hiiraan kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab isaga baxeen cabdisalaam juulle ayaa warkan faahfaahinay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa iyo dadka deegaanka ayaa dagaalamayaasha al-shabaab kala wareegay deegaanka muqokorya ee gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle oo ka mid ah deegaanada ay muddo ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ururka afartan iyo koowaad ee guutada shanaad qeybtooda todiyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka cabdi muumin cilmi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay la wareegeen ama xaqiijiyeen inay kala wareegeen al-shabaab deegaankaas ka hor inta aysan ciidanka gaarin halkaasi taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen deegaanka taardo oo ku dhow deegaanka moqokori islamarkaana si buuxda ay gacanta ugu hayaan ayna halkaas kasii wadayaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka ah ee loo yaqaano macabisleyda ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay la wareegayeen deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo galmudug iyagoona dagaalaha la galay dagaalamayaasha al-shabaab
waad mahadsantahay juula ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya james iswaan kala hadlay dardargelinta howlaha gurmadka abaaraha ee dalka maryal nadane ayaa faahfaahinaysa warkan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswan ra-iisul wasaare xamse bare iyo ergeyga gaarka ee master iswan ayaa kulankooda iskula soo qaaday xaaladaha dhanka siyaasadda ammaanka iyo bini-aadanimo ee dalka ka jira maanta iyo qaabka ugu habboon oo ee gargaar loo gaarsiin karo dadka dhibaataysan ee abaaruhu saameeyeen ergeyga ayaa sheegay in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay dowladda soomaaliya ka gacansiiyaan barnaamijyada hortabinta u leh qorshaha xukuumadda daan qaran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa uga mahad celiyey qaramada midoobay garab istaagga ay mar kasta la garab taagan yihiin dowladda federaalk soomaaliya
dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa uu ka socdaa deegaano ka tirsan gobolka gedo ee koonfurta dalka soomaaliya cabdinasar deefo ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka gedo ee soomaaliya ayaa waxay sheegayeen in halkaas uu ka socdo dagaalo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dagaalamayaasha xoogga al-shabaab halkaasan waxaa laga soo warinayaa khasaare kala duwan iskugu jira dhimashii dhaawac inuu sabab dagaalkaas u dhexeeya ciidanka dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab al-shabaab ayaa waxaa markaasi la sheegay in ciidamada dowladda ay kala kulmeen weerar afar geesood ah ka oo markaasi ka socda gobolka gedo waxaana markaasi lasoo sheegaya in al-shabaabka laga saaray deegaano ka tirsan gobolkaasi gedo ciidamada dowladda ayaana markaasi ka ruuqaansaday degmada baled xaawo ee gobolkaasi gedo waxaayna markaasi qabseen sida wararku ay xaqiijinayeen deegaanada kale ah markaasi caraacaso garbahaar ee ciidan kasoo baxay ayaa sidoo kale ku wajahan dhanka kale tuulada lagu magacaabo tuulo barwaaqo sidoo kalena luuq iyo buurdhubo ay markaasi ka baxeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyagoona markaasi u jihaysay deegaanada ay gado kaga sugeen al-shabaab halkaasina dagaalo culus uu ku dhex marayo xilligan ciidanka dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kale ma jirto maamulka jubbaland war ay kasoo saareen dagaalkaasi dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kalena al-shabaab dhankooda weli kamaysan hadlin guud ahaanba dalka waxaa ka socda dagaalo culus oo looga soo horjeedo al-shabaab ayadoona gobolada dalka hiiraan iyo galgaduudna ay ka socdaan dagaalo qaab qabaayil ay dadka shacbiga isku habaawileen kuwa u garab keelaya ciidanka xoog dalka oo dagaalka kula jira al-shabaab
markaana shil geysta khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan shilkan gaari ayaa saaki ka dhacay xaafad ku taalla degmada maxamuud haybe ee magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan kadib markii gaari nooca dhaynaha uu ku farin goostay waddada guri ku yaalla ee laamiga saarnaa inta la xaqiijiya laba qof ayaa ku dhaawacatay gaariga oo saarneyd waxaana sidoo kale burbur xoogan uu soo gaaray guriga ama derbiga uu ku dhacay gaariga mas-uuliyiinta degmadaasi ee ka tirsan hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in ilaa hadda la wado baaritaan waxaana dhaawacyada dadkii shilkaasi wax ka soo gaareen la geeyay mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan sidoo kale ciidanka dabdamiska ayaa magaalada hargeysa waxa ay gurmud u sameeyeen sideed qof oo ku xanibneyd guriga oo gaariga ku farin goostay mana jiro khasaare ee dadkaasi gaaray halkaasi ku xayirnaa marka laga soo gaaro burbur xoogan oo guriga ay ku jireen soo gaaray gaariga ayaa galay shilkani ayaa la tilmaamay inuu ku socdo xawaaro sare islamarkaana darawalkii wada gaariga oo lugta la waayey bareega taasna ay sababtay khasaarahaasi kala duwan iyo dhaawaca dadkaasi kasoo gaaray shilka gaari ee ka dhacay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan somalilan ayaa horey digniino dhanka darawalada soo saartay islamarkaana sheegtay in loo baahan yahay xiliyada goobaha mashquulka la marayo in xawaaro hooseeya lagu wada gaadiidka
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan waxa uu la qaaday dhigiisa dalka mareykanka joe biden kulanka oo ka dhacay magaalada new york dalka mareykanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulankan uu gaar u ahaa islamarkaana horey ugu casimay madaxweynaha dalka mareykanka biden iyagoona ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka soomaaliya ee doorka dowladda dalka maraykanku ay ku leeday gacansiinta dowladda soomaaliya gaar ahaan dagaalada ka socda gudaha dalka tababarka ciidamada hannaanka dimuqraadiyadda iyo sidoo kale dhaqaalaha dowladda dalka maraykanka ee ku yaboohayso wax ka qabashada abaaraha ka jira gudaha dalka soomaaliya dowladda dalka maraykanka ayaa hore u siisay dowladda soomaaliya lacag gaaraysa toddoba boqol oo milyan islamarkaana loo marsiiyey hay-adda u s aid loogana qaban doono lacagtaas in wax looga qaban doono xaaladaha abaaraha baadsan ee ka jira gudaha dalka soomaaliya kadib markii hay-adda u s aid ay sheegtay abaaraha ka jira gudaha dalka soomaaliya laga yaabo inay macluul isku bedelaan waa markii labaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud uhow booqdo islamarkaana uu la kulmo dhigiisa dalkaasi maraykanka waxaana ay ku wada kulmeen magaalada new york kulankii ugu horreeyey ee golaha guudda qaramada midoobey kulankan oo si gaar ah loogu xasay madaxweyne biden madaxweyne xasan sheekh maxamuud caqalka cad ee maraykanka ee looga arrimiyo ayaa sidoo kale waxa kulankan uu diiradda lagu saaray doorka dowladda maraykanku ka qaadan karto hannaanka dibudhiska dalka gaar ahaan ciidamada dhaqaalaha iyo sidoo kale diinxafiinta dowladda dalka soomaaliya ugu jirto in deemaha lagu leeyahay dowladda dalka maraykanku qayb ay ka qaadato sidii looga cafin lahaa dowladda soomaaliya
warka duhur ee raadiyo dalsan ayaad weli daawanayseen markaana wararka dibadda madaxweynaha dalka iiraan ayaa wacad ku maray inuu tillaabo ka qaadi doono dadka dibadbaxyada ka dhigaya dalkaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay gudaha dalkaas taasoo laga soo horjeeda dowladda madaxweyne ibraahim riise ayaa sheegay in laga qaadi doono tillaabo dibadbaxayaasha isugu soo baxay gobollo badan oo ka tirsan dalkaasi saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in soddon iyo shan qof ay ku dhinteen dibadbaxyada ballaaran ee ka dhashay dhimasho iyo sidoo kale dhaawacyo intaasi ka badan madaxweynaha dalkaasi fariinta ee dare ee ku aadan in tilaabo laga qaadi doono dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa ku soo-aadaya xilli banaanbaxyada dhanka xijaabka looga soo horjeedo ay ka socdaan gudaha dalka iiraan
gabagabadeena kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaal kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa ridada gaabana kaasoo ka dhacay gantaalka tijaabadiisa xeebaha barya dalka waana gantaalkii ugu horreeyay tijaabaha tan ee bishii juun sida ay sheegeen militariga kuuriyada koonfureed wasiirka gaashaaniga ee dalka jabaan yozugazo amaada ah ayaa gantaalkan ku qiyaasay inuu jaray masaafo dhan konton kilomitir gantaalkan ku dhacay meel ka baxsan xeebaha dalkaasi jabaan iyo dowladda jabaan ay sheegtay in arrintaasi aada uga xun tahay gantaalkan ayaa imaana xilli markab diyaaradaha xambaaro uu gaaray xeebaha kuuriyada koonfureed kaasoo ka qayb qaadanaya oolatuska wadajiri ay wadaan ciidamada badda xilli maalmahan ugu soo aadan lagu wado in madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka kamaala haris ee booqasho ku tagto halka kuuriyada koonfureed ayaa xukuumaddaas waxay sheegtay in tijaabada gantaalkan uga dan leedahay kuuriyada waqooyi dandansi military qaramadooda waxay kuuriyada waqooyi ka mamnuucday inay tijaabiso hubka nukliyeerka ee gantaalada balastikada balse galitaanka ugu dambeyn kuuriyada waqooyi ayaa loo malaynaya inuu yahay nooca balastikada hore u farsamaysay kuuriyada waqooyi guud ahaana warkii doorama idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel